halkan maanta iyo ulijeedka kulankeenani waxaa weeyaan xaaladaha cusub ee ka soo kordhay dagaalada ay abaabulayaan kooxaha ka soo horjeeda nabadda iyo deganaanshaha deegaankan kooxaha abaabulaya xukun xoog lagu qabsado kooxaha abaabulaya oon una u aaba yeelaynin dhiigga dadka daadanaya kooxaha isu soo abaabulaya inay iftiinka demiyaan dadka soomaaliyeed gaar ahaan reer galmudug u shidan inay demiyaan nolosha iyo wadajirka dadkan soomaaliyeed ee halkan ku nool kuwaas falalkaas noocaas samaynaya arrimahooda ayay ahayd maanta kulankeenaan uu ku saabsanaa waxaana rabay inaan halkan runtii dhowr qodob aan ka sheego ama dhowr qolo aan kala hadlo midda koowaad waxaa weeyaan dadka abaabulkaas ku jira anigu dee runtii aan dhihi kara waa nabadiid macno kale iyo magac kale oo yeelan karaan ma jirto dadka nafta waxaa cadow u ah qofka goynaya waxaa cadow u ah qofka nolosha u diidan waxaa cadow u ah qofka inay noolaato hor taaganoo isbaarada u taallaa cadow ah maantay cadow uga darani ma jiro deegaanada galmudug kuwa doonaya ayadoo shabaabkii lala dagaalamayo inay dadkii dhabarka ka toogtaan kuwa doonaya inay waxa ay rabaan iyadoon la oqoonin waxaan u malaynayaa laba sano ka hor ayaan hoolkan inagoo joognaan aan halkan ka hadlay oo aan dadka soomaaliyeed iyo reer galmudugba kala hadalnay oo ay ahayd hadalkeennii ha la sheego waxa ay rabaan iyo waxay ku qancayaan iyo meeshay ku dhammaanayaan iyo goortay dhammaanayaan in ziyaaradii culimada iyo khayrkii iyo wanaaggii lagu bedelo dhiig in la daadiyo in marmarsiyo laga dhigto sheikhu yuusuf dareed ziyaaradiisii gogoshiisii iyo xilligiisii dadka soomaaliyeed ay isugu wada imaanayeen oo ay maaragtay munaasabadaas qiimaha leh inay u bedelaan mid dhiig lagu daadiyo inay u bedelaan ayagoo culimadii ah dadkii fatwo khaldan ay u fatwoodaan inay dadkii dhiiggoodii isku baabi'iyaan marnaba wax la qaadan kara ma aha tilaabada ay ku dhaqaaqeen nimanka odayaasha ah ee siyaasiyiinta ah anigu ma dhahayo culimo waaye leanna culimada muwaasafaaday leedahay tilmaamay leeyihiin culimmadu khayrkay ka shaqeeyaan culimmadu dadkay diinka baraan culimmadu dhiigga muslimka in la daadiyay hor istaagaan culimmadu wanaagay ummadda tusiyaan laakiin culimo ma aha qofka qoriga sita ee doonaya inuu dilo dadka midka la socda dilaaya midka kasoo horjeeda dilaaya una maman inuu dadka dhiigooda cabo ka anigu culimo uma aqaano shabaabku lama dagaashanin inay yihiin dad gaar ah oo cerka ka soo degay waa dad soomaaliyeed waa wiilasheenii waa dad sheeganaya inay ahludiin yihiin oo culimo yihiin haddana dadkiibay dilayaan dadkiibay qarxinayaan dadkiibay baabi'inayaan laba tafsiir kalama qaadan karo qofka wax dilaya ee ummadda barakacinaya ee ummadda qixinaya kalarkuu rabo iyo lownkauu rabo ha ahaado kalama taqaano itijaahiisa fikrigaahi meesha uu ka soo jeedo haddii afcaashoodu ay mid noqdaan isku mid ayaa loola dagaalamaya isku midna waa looga hor imaanaya cadow isku midana way noqonayaan galmudug maanta uma baahna cid burburisa galmudug umay baahna cid maslaxadeeda iyo danaheeda hor istaagta deegaanada hadda uu xildhibaanku ka hadlayey dhuusamareeb iyo maaragtay gurceel iyo matabaanoo hirshabeelle ka tirsan dadka joogana si guud ayay ugu ugu ugu jeel qabaan nimankan odayaasha ahi inay inay ku celiyaan godkii shalay ay ku hayeen mugdigii shalay ay ku dhexayeen ayay rabaan inay mar kaleeta dib ugu celiyaan ma filaayo inuu ficilkaasi socon doono borobakis iyo laba baabuur oo yaryar ee hadba toban wiil inta la saaro hadba meel la tago ma ma deegaanna laguma qabsanayo dadna dowladnimadana laguma dhaawici karo laakiin dadka dhiigooda ay daadinayaan ayay ayay ziyaadinayaan oo dhibaatada ay geysanayaan oo cuslaynayaan midda dadka reer galmudug waxaan rabaa inaan idhaahdo ama gaar ahaan dadka deegaanadan degan inay ilaashadaan dowladnimadooda inay macnaha dowladnimadu waxay ku jirtaa midnimadooday ku jirtaa macnaha dowladnimadu waxay ku jirtaa inay dowladdooda garab istaagaan inay la shaqeeyaan inay nidaamkaas maamul ee dowladeed ay dhistaan ayay macnahooda ku imaan karaan laakiin macno kuma yeelan karaan inay jabhad jabhado cusub ee is-abaabulaya oo danta laga leeyahay ay tahay in manaasib iyo xilal lagu xaqiijiyo dhiigooda inay maanta garab istaagaan ama ay la shaqeeyaan waan ognaha dadku inaysan taageersanayn waan ognaha inaysan la jirin laakiin inta yar ee weli aaminsan inay inay khayr ka shaqaynayaan inta yar ee caatifadda diiniga lagu kicinayo ee aan xaqiiqda nimankani iyo waxa ay ka shaqaynayaan si fiican u fahamsanayn ayaan leenahay ka waantooma ogaada xaqiiqda dhabta iyo waxay ka shaqaynayaan ogaada sanawaadkii dhowr iyo tobanka sanaha ee lasoo dhaafay waxa ay ka shaqaynayeen nimankaasi siday u shaqaynayeen xilli walba iyo duruuftay joogeen dantooda iyo maslaxadooda sida ay ay hormuudka uga ahayd ama ay iyadu hor socotay oo aynan marnaba u qiimeynaynin deegaanka iyo dadka ay matalaan ama ay ka soo jeedeen masaalixdooda iyo danahooda gaarkaa maantay qofka raba inuu galmudug matalo qofka raba inuu deegaankan magaciisa uu xil ku qabtaahi kama shaqeeyo xabad iyo dhibaato dadkan lagu rida kama shaqeeyo marka dadka walaalaha ah ee weli ku kadsoon ee um haysta inay culimo iyo diin ilaalinayaan waxaan leenahay culimo iyo diin la ilaaliyahi ma jirto ee dadkiina dhinac ka raaca dalkiina iyo deegaankiinana ilaashada qodobka saddexaad waxaa weeyaan dad badan ayaa waxay ka hadlayaan ama siyaasiyiinah ama dad kaloo soomaaliyeed oo aan isleeyahay runtii xaaladda dhabta ah ma ay dareensana ama ma ay oga ee deegaanadan ka jira ayaa waxay iska soo saarayaan bayaanaad iyo warar bay soo saarayaan wararkaas iyo laga yaabo mararka qaar inay dhaawac u geysanayso galmudug inay dhaawac u geysanayso deegaanadan gaar ahaan ay nimankani culayska gaarkaa kusii hayaan inay dhaawacayso marka taana waxaan leenahay dadka siyaasiyiinta ay hadalladaas aan laga fiirsan soo saaraya ee qoraya mar walba waa inay ka feejignaadaan oo aysan ku kadsoomin xaqiiqda dhabta ah nin qori wata ee siyaaro kusoo gambaday ee dad reer miyiya abaabulay ee hub soo qaatay ee ciidamadii dowladda iyo shacabkii la dagaalamaya oo aan qofna dhaafaynin oo magaalooyin qabsanaya oo orodkaa iyo dagaalkaas ku jira inaad tiraahdo nabad ha lagala hadlo iyo hala ha la wada fadhiisto iyo ha la sheekaysto waxa weeyaan waxaadan fahamsanayn nooca dada aad ka hadlaysaadan fahamsanayn dadka qoriga wata eeee ordaya ee la rooraya xabadaha ayaadan oqoonin nooca ay yihiin maxaa lagala hadlaa ninkani waa jabhad dowlad soo weeraro weeye maamul soo weeraro weeye rabo inuu dumiyo hal hadaf uu leeyahay hadafkiisu waa inay maamulka iyo sistamka ka jirahay galmudug inuu meesha ka baxa waayo waa inuu isagu xukumaa waxay rabaa ha ku dhinteen waxay rabaa ha noolaadeen laakiin inuu isagu yimaado wey weliba inuu si fiican u xukumo ma ahee aakhiruu rabaa inuu u diro godka hoostiisa inuu ku hayuu rabaa wanaagna kuma sow u xukumo ma yaqaano laakiin wuxuu yaqaanaa inuu laba jagboynti labada dhinac ka dhigto ee uu lacag ka gurto lacagta ka aruursado baabuurta gaadiidka waddada maraysa waxa aan rahanka u nahay ee aan maanta masiirkeenna iyo masaalixda dadkeennu ay ugu jiraan maaragtay ay ay khatarta ugu jiraan waxaa weeyaan isbaaro la dhigto mareer gur iyo matabaan inta u dhaxaysa oo jagboyntayaal inta laga samaysta lacag laga qaado dadkoo la xirxiro dadkoo xorriyatul qowlka lagala dagaalamo ra'yiga wanaagsanoo aan la dhegaysanin dowladnimadoo lala dagaalamo galmudugoo la baabi'iyo asal waxaa ka ah dagaalka socda iyo iyo dhaqdhaqaaqyada socda intaasaa asal ka ah marna ma shaqaynayso uma joogno mana aqbalayno inay tallaabada noocaasi hirgasho waana laga hortegayaa tallaabo walba oo macquul ah ayaana lagu lagu difaacaya deegaanada galmudug ciidamadeedii baa jooga maamulkeedii baa jooga annagu casaakir iyo askar ma nihin laakiin waxaan naqaanaa dadka ay ka suurtowda masaalix iyo wanaag inay qaataan iyo kuwa kalean kala naqaanaa shalay ninkii la karaameeyey ee markii galmudug ugu dambeysay ka baxayeen la karaameeyey diyaaradaha loo qaaday nin walbaaba xaggeed rabtaa inaad aaddo ma deegaankagaad joogaysaa ama meel kale aad aadaysaa nin walbaa meeshuu sheegtay iyo maslaxadiisa iyo wanaaggiisa soo uu arkaayo lagala shaqeeyey iyagoo musaalimiin oo nabad qaba ka tegey ayaa qori kula soo laabtay dadkii iyo deegaankii sida ay mar kaleeta dhibaato u geliyaan taasna marna ma suurtawdo inaad hadal yaroo jilicsan oo maxaa la yidhaahdaa labada dhinac xabadda ha joojiyeen nabadda ha laga shaqeeyo waxyaabaha noocaasi annagu nabaddiid ma nihin laakiin waxaa la yaqaanaa cidda nabadda lagala shaqayn karayo ciddaan nabadda ciddaan nabadda rabin ee rabta inay magaalooyin iyo deegaan iyo dad la wareegto ayaa la garanayaa marka waxaan dadkaas ka codsanayaa inay fahmaan massajka iyo risaalooyinka iyo waraaqaha ay soo saarayaan nooca uu yahay inaynan ku kadsoomin siyaasad iska soo horjeedo meelo kaleeto iyo hadaf iyo ulajeedooyin iyo qorshayaal kale ee dad kale gantaalo loo wado inaan deegaan iyo dad nabada lagu dhibaataynin oon lagu dhaawicin oon colaad lagu hurin ayaan ayaan taasna ka codsanaynaa dowladda soomaaliyeed waxaan ayadana usoo jeedinaynaa inay dowlad goboleedka galmudug iyo maamulka galmudug shaqada iyo deegaanka ay iyagu mas-uuliyadda ka yihiin oo annaga dhan aan uga wada dambayno in lagu saboodgareeyo sidii ay ammaankeeda ay u hanan lahaayeen si ay inta ka soo horjeeda oo sida khaldan maamulka dowladnimada u isticmaalaysa maanta hadduu sheekh shaakir ama macalin maxamuud sheekh xasan oo galmudug madaxweyne ka ahaan lahaa oo sifo sharciya inta lagu doorta ay imaan lahaayeen dhammaantood gadaashoodaan taagnaan lahayn laakiin cidda doonaysa inay xilligan qarnigan iyo wakhtigan iyo sanadkan la joogo jabhado ku burburiyaan dowlado iyo nidaam shaqaynaya oo dadka maslaxadooda wax un ka qabanaya waxaa weeyaan ceeb ceebay ku tahay iyagana dadka soomaaliyeedna ceebay ku tahay deegaanadana ceebay ku tahay mana shaqaynayso mana la aqbalaayo mana laga yeelaayo marka dadkuna yay ku kadsoomin iyaguna yaynan isku dayin tillaabooyin aan wax badan uga hirgelaynin inay runtii inay ka shaqeeyaan marka intaasaan hadalkayga kusoo koobaya waa mahadsantiin salamu calaykum waraxmatullah